Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle siraaji sheekh isaaq oo ay weheliyaan wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka hirshabeelle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada jowhar ayaa baaq nabadeed u diray beeraha walaalaha ah ee ku dagaalamay xadka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe dagaalka u dhexeeya labadan beerood ee walaalaha ah islamarkaana dirirtu ku dhex martay xadka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac siraaji sheekh isaaq guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle cabdi daahir guure ayaa si wadajir ah ugu baaqay odayaasha dhaqanka inay kaalin ka qaataan joojinta colaadda
bulsho walba oo meel degan waxay leedahay dad cuqaal ah oo waxgarad ah cuqaashaas iyo waxqaradka ayagaas ayaa adduunyahii aakhare la warsanaya dadka bulshada ay mas-uuliyiinta u yihiin nooc walboo yihiinba haddii muxuu ahaaye ay ka hortegi waayaan dagaalladaas sidaa daraaddeeda marka dagaallada way soo nonoqdeen dadka meesha ku dagaalamayana waa dad shacab ah oo isku dan ah ehel ah xigto iyo xigaalo iyo abti aysin ah oo aysan qabanin aysan kala qabanin inay muxuu ahaaye ay dagaallo noocaas oo kale ah ay soo dhex maraan runtii waa ayaan darro mana aha wax indhaha laga laaban karo waxaa dhammaanaya waa bulshadeennii iyo dadkeennii iyo ehelkeennii dowladda hirshabeelle ahaan arrintaa inaan la fiirsan karin oo muxuu ahay bulshadaas intaan wixii ka badan ay suuragal ahayn inay dhiigooda ay daataan dadkaasna waa dad wada nool oo aanan marnaba kala tegaynin wax kala geyn karo ma jiro daaqiyay wadaagaan deegaankay wadaagaan ehelnimadii iyo qaraabadii ay wadaagaan insha allahu tacaala annaga dowladda hirshabeelle ahaan waxaan ballanqaadaynaa wax allaale wixii karaankeenna annagoo kaashanayno ciidamada booliiska iyo nabad sugidda iyo militarigaba iyo dowladda federaalkaba inaan muxuu ahaay arrintaas aan soo afjarno oo awoodeenna aan isugu geyno dadka waxgaradka culummada dhaqanka siyaasiyiinta saraakiisha ka soo jeeda degmada ceelbaraf deegaanka ceeldheere degmada aadahyabaal degmada boqokori deegaanka tardo degmada jallaqsi waxaan rabaa inaan fariin la wadaago walaalayaalow islaanow tolow deegaankaasow degmooyinkaasow waxaan rabnaa inaad nabad aqbashaan inaad dadka isdilaayo kala celisaan culummada iyo dhaqanka deegaankaas degan aan garaa wax laydin weydiin doonaa waxaan idinka rabnaa inaad tala aqbashaan inaad gogol aqbashaan inaad la shaqaysaan ciidanka iyo waxgaradka dowladda dowladda hirshabeelle waxay in badan ka shaqaysay waxay in badan ka shaqaysay in gogol la dhigo waxay in badan ka shaqaysay in la isku yimaado si kastaba marka laga yimaado baaqa mas-uuliyiintan waxaa jira dadaalo nabadeed oo ay wadaan odayaasha dhaqanka oo lagu doonayo joojinta colaad beereedka xadka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe